Qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa samaystay xirfada gacanta kuwaasi oo ku dhiiraday inay samaystaan farsamo shaqo oo ay ku maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Dhalinyaradan ayaa ku shaqaysta xirfada samaynta burjukooyinka laga sameeyo birta islamarkaana ay u sameeyaan bulshada magaalada Beledweyne iyagoona qof kasta ka qaada lacag ay kula heshiiyeen. xuseen cabdi faarax iyo daahir xidig oo ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ee ku dhiiraday inay abuurtaan fursad shaqo ayaa ka warbixiyey waxa ku dhaliyay inay abuurtaan fursadaasi waxaan qabtaa xirfadda shaqo burjikooyinka marka alxamdulilah ilaah maadis kale waa ku noolahay waa xirfad shaqo oo aan bartay dhallinyarnimadii ilaa hadeertana macnaha aan ku dhex jiro aan ka shaqeeyo waa kaasa ilaah maadis nolosha reerkii waa ka maareeyaa nolosha carruurteeda waalidiinteeda qofkii kaloo walaalkii wax u tari karo dhammaan intii macnaha maarata qof waa ka maaraya wallaahi shaqadan dalka macnaha maaragtay inaan ka baxo dalka in laga baxorto wax saalan maa wax macnaha maaragtay alxamdulilah qabada dalka hadda uga baxo ma lahan shaqadan waa uga marmaad waa ku shaqaystaaba alxamdulilah caafimaadna waa qabaa adduunka waxaa ugu muhiimsan caafimaad caafimaad ilaahay waa isii shaqana waa haystaa nolosha ilmiyahan ku maareysan karo
waxaan sameeyaa burjukada farsamada gacanta walaa waxaan ku dhex jiraa muddo adiga hadda macnaha la soo koobi karin waana ka shaqayso waa biilkaygii burjukada laba nuuc waaye midna anagkaa samaysano midda dalka ee waaye midda dalkana laba markii lagala qaado laba waaye mid waa ceelbur midna waa midda birta oo dadka farsamada gacanta ay ka sameeyaan midna waxay nooga imaadaa waddanka dibaddiisa sida kenya oo kale burjukada jikaako kale adiga waa samaynaa burjukada marka ay dayactir u baahatay midda jikaaka dayactir bay u baahataa xagga oo shabaqa wallahi caqabad badan waa jiraan oon kala kulannay shaqadan laakiin waa u dhabar adeegnaa maadaama un dhabar adeegno waxaa ku jiro qotolyaankaynu marka haddii wax qotolyaankaynu ay ku jiraan wax caqabad waa keenaysaa oo xagga oo qabiilaadka oo finqooqa waa keenaysaa ama midabtakoorka loo yaqaano laakiin waxaas anaka dheg uma dhigno markii waa shaqadayna soo maaha xifradda burjukooyinka samaynta waxaan ku soo baranay hadda meel fog ma aha isla waddankayni le waaye waa fikrad anaga nagu dhalatay tahriibka xoogoo dhibaatadiisaa nugu badnaatay caqabad tahriibka nugu badnaaday dhallinyaro badan oo soo rafaada aragnay iyo dad badan oo la jirdilaayo marka sidaas daraaddeed marka waxaa go'aansaday marka in aan gacantayda iyo maskaxdayda aan isa saaro oon ka soo bixiyo miro miraheena waxay noqdeen farsamada gacanta laakiin aniga yoomiyan qaadanaa yoomiyankeyna biilkayna waa kasoo saaranaa xagga korontada xagga waxbarashada xagga macnaha caafimaadka waxyaala badan aan ku qabsanaa